bishan nofembar dabeeqadeedii ayaa lagu ballamay in madaxweyne federaal ah uu dalka yeesho laakiin waxay u muuqataa arrintaasi inaysan weli bislayn oo lala tacaalayo soo xilista mudanayaasha dooran lahaa madaxweynaha xiga ha yeeshee waxaa weli gobollada dalka ka socda soo xilista mudanayaasha oo ay dooranayaan ergooyin ka soo jeeda beelahooda maamulka hirshabeelle oo ah maamulkii ugu dambeeyey ee dalka laga hirgeliyo si kumeel gaarhana caasimad looga dhigay magaalada jowhar ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay shaqaaqooyin gacan ku hadal ah siddeed iyo tobankii bishii nofembar ayay ahayd markii laysku rasaaseeyey goobta doorashada ka socotay iyadoo la sheegay in khasaaro nafeed ay ka dhalatay arrintaasi waxaa magaaladaasi ku sugan siyaasiyiin aad u mug weyn oo aan la ogeyn sida ay u heli karaan xilka mudanenimo maadaama kursigiiba ay ku tartamayaan ilaa iyo afar qof guddoomiyaha guddiga doorashada dadban iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray jowhar si ay u xalliyaan arrintaasi waxaa guddigaasi ka mid ahaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ahna guddoomiyaha ammaanka doorashooyinka dadban ee dalka jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud oo aan goor dhoweyto khadka telefoonka kula xidhiidhay waxaana aan weydiiyey bal marka hore safarkoodii jawhar bismillahi raxmaan raxiim shalay oo taariikhda ahayd labaatankii bishii waxaan safar ku tagnay magaalada jowhar caasimada kumeel gaarka ee maamulka hirshabelle waxaana wafdi ballaaran buu ahaa waxaana igu heliyey guddoomiyaha guddiga doorashada dadban iyo taliyaha nabad sugidda ujeedada ugu weyn aan u tagnana waxay ahayd sidaad la socotaan siddeed iyo tobanka bisha ayaa iyadoo doorasho ay socoto wakti goor fiid ah habeennimo ah ayaa xoogaa yani shaqaaqo ka dhacay marka shaqaaqadeena waxay keentay in oo xabad inta la furo dadna ay ku dhaacumaan marka bal in la ogaado sababta ka dambeysay in oo shaqaaqadaas meesha ay ka dhacdo sida aad la socoto maadaama dee anigana aan ahay gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka waxaa waxaa waxa waxa waxa aan runtii aan si hoose ula soconaa dhammaan maamulada maamul goboleedyada gaar ahaan meelaha hadda ay ka dhacayaan doorashooyinka waayo doorashadan oo ka duwan doorashooyinkii hore ee soomaaliya ka duwan oo hadda ay tahay doorasho ay dadweyne fara badan ay ka qayb qaadanayaan marka in la guubaabiyo oo laga guubaabiyo qaabka amniga loo sugaayo aniga kulle inta iga qusaysay amni ahaan ayay ahayd waa tahay genaraal waxaan la soconaa maadaama aad tahay guddoomiyaha dhanka amniga ee doorashooyinka dadban waxaan la soconnaa jawhar in shaqaaqooyinka noocan oo kale ah ay soo lalaabteen horena ay u jirtay in ciidamo ay isku go-doomiyaan goobta doorashada noocaas oo kale ay ka dhacaysay marka safarkiina aad ku tagteen maxaad soo xaliseen ilaa iyo hadda ee arrintii dhacday iyo kuwii ka horreeyey iyo mustaqbalka maadaama doorashadii weli ay dhiman tahay aqalkii hoose la rabo in lasoo dhammaystiro waxaan soo qabanay horta waxay ahayd runtii horta in tegadeena wax weyn ahayd in la tago oo waxaan la hadalnay dhammaan murashaxiinta ayaan la hadalnay meesha u joogay inay xildhibaanada ka mid noqdaan waxaan kaloo la fadhiisanay madaxweynaha maamulka hirshabelle waxaan kaloo la fadhiisanay guddiga doorashooyinka ee heer maamul gobol iyo guddiga khilaafaadka sidaasoo kale dhacdadii dhacday habeenkii sideed tobanka bisha ay ahayd ciddii ay khuseysay gaar ahaan beeshii kursigaas iyadoo codbixintii ay socoto wareegii koowaad dhammaatay saddexdii murashax ee wareegaas koowaad labaa ka gudubtay wareegii koowaad oo wareegi labaad u gudubtay iyo ninkii aan gudbina wareegi koowaad ku haray intaba gaargaaraan u wareysanay waxaan kaloo wareysanay dad ayagana xataa meesha dhaawac yar kasoo gaaray marka yacni xaqiiq raadin ayuu ahaa dhinac marka laga eego oo aan soo bandhigi doono kolley goordhow sida uu arrinta ku dhammaatay iyo midi kaloo ah maxaa naga qaldan amni ahaan maadaama aan meeshii aan tagnay marka amisom ayaan la fadhiisanay iyo nabad sugidda iyo booliiska oo ayaga aan ku howlan sidii loo sugi lahaa meeshaas xoogaa cilladu iska jirtaa oo ah maarata runtii maamulkan waa maamulkii ugu dambeeyey ee gadaal laga dhisay meelaha kale maamulada yani wakti hore u diyaar garoobeen amni ahaan laakiin maamulkan maadaama uu gadaal ka dhismay runtii aada iyo aad aan u ammaanaynaa wax dhib ana kama dhicin oo shaqaaqadaas yaroo habeenkaasi oo si oo ayadana ka dhacday banaanka meesha doorashada ka dhacaysa oo habeenimadaasna keentay marka arrintaasoo marka waxaan un kulli ku rajaweynahay waa broseskan waa broses soomaaliyeed liidka annagaa iskale amisomna way nagu gacansiinaysaa international communityga inta oo talo ahaan noola joogta marka waxaan rajeynaa marka inay khasaaraha ay yaraadaan oo hadalkeenii shalay iyo guubaabintii aan usoo samaynay murashaxiinta waa la hakiyey doorashada goorme ayaa dib loo ay u bilaabanaysaa ee doorashada aqalka hoose ee jowhar aniga amni ahaan un baan ka hadli karaa gud amni ahaanaan uqaabilsanahay laakiin qaabka doorashada ay u bilaabanayso loo hakiyey iyo qaabka oo oo marka dambe ee noqon doonto waxaasoo dhan un waxaa lagala xiriiraa guddoomiyaha ka amni ahaan marka m- kuu muuqataa in amniga uu sugan yahay oo doorashada dib loo bilaabi karo ilaan waxa loo joojiyey doorashada waxay ahayd amni darro Mar- meesha ka jirta habeenkaas habeenkaas maadaama oo kursigaas eh, ay isku qabteen dadkii ku tartamayay ergooyinkooda ay gacan ka hadal ay dhacday banaankana ay ka dhacday muxuu ahaa in oo askari askarta kamid ah si uu xabad furo yacni eh, dad ay ku dhaawacmaan horta sidaas ayaa loo hakiyey marka laakiin waxaan rajaynaha ilaa berito inay go-aan ka gaari doonaan eh, guddiga doorashooyinka oo oo- oo labada heerba leh, heerka qaran iyo heerka maamulka waa la bilaaba haddii ilaa idmo laakiin in waxaa faahfaahinteeda rasmiga ah la weydiin karaa waa guddiga doorashooyinka sidee uga warqabtaan marka amniga doorashooyinka gobolada kale sida puntland n jubbaland iyo n koonfur galbeed horta runtii een, waxaa dhisan guddiga amniga ee, qaranka ee doorashooyinka ayaa dhisan oo aniga aan madaxda ka ahay maamul goboleed kastana wuxuu leeyahay wakiil ayaa guddigaas ugu jira Een, dhammaan ciidamada een, amniga ku sugan maanta soomaaliya oo sida amisom oo laba nooca boliis iyo iyo- iyo iyo military ah iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo nabad sugidda iyo booliiska intaba oo guddigaas way ku wada jiraan marka maamul goboleed kasta marka isaga haddana mas-uuliyaddiisii gaarka amniga leh Een, anaka waxaan ga- gacan ka siinayna waxa waaye inaan isku xirnaano oo aan warka aan iskala soconno iyo barnaamijyada ay usoo dejiyeen ay ku sugayaan muxuu ah amnigooda aan ka kontaroolno aan fiirino aan la doodno aan wax ugu kordhino yacni broseskaasna waa laga soo gudbiya oo bishii hore u dhammaaday ee runtii ee, maamuladana si fiican ayay ugu socdaan marka laga reebo ee shaqaaqadan un habeen dhaxas ka dhacday jowhar ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa ugu baaqay maamulada dalka inay soo dhammaystiraan xulista mudanayaasha baarlamanka muddo toban cisho ah si loo soo doorto guddoomiye baarlamaan dabadeedna madaxweyne loo doorto laakiin arrintan ayaa waxaa siyaasiyiin u dhuundalool arrimaha soomaaliya ay ku sheegeen in bisha diseembar ay lugta la geli doonto